أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الرابع والسبعون درسي تضباطين أفراد أو كمد الدروس دي مسلسل كهايتي كتابك أبو شجاع على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة يتعلق اليوم في أحكام الولاء may baa ka jarnay axkaamu lcitiqi xureyntii axkaamtii ayaa ka jarni islaamka bini aadamka xurnimadiis qiimo weynasi walidaalika musanafiinta fugahada may ka khatamayaan kutubtiyo marka fa'ale iyo ma inla jeedan iyo matafaa'ul xasan ah ini ilaahay qof kasta horooyo adduunyadan rooga yaan la jeedan saas daraadii marka ibaada yaa laka dhiki xureynta qof kas bini aadam la adoonsa in la xureeyay islaamka may ka dhiki ibaada ka dhiki marka kutubta fugahada oo dhan aa laka khatame marka kitaabka inka dambay dersigina inka dambay waa insha allahu tacaala ilaahayna inay ajar noo soo rajeeyana marka geelka may baa axkaam alwalaa laakiin wal xurooy axkaamtis yaan fasalay walaga may la raay luuq ahaan mushtaqu min almawaalaat yaa laku sheeni وشرعا ميلك جيدي عصوبة سببها زوال الملك أصاب نما أو سببتي أن ملك زولي كويا سواي أن رقيق معتق أدون لهروي معت لانكي والهروي أدون شي إن ملك زولي والولاء ولايدي ولاء بفتح الواو يالره الولاء بالمد يالاكريه ما يكون مد أتاها من حقوق min xuquuqi lcitqi xureynta xuquuqdiga kumadeeta qofka adoonka la horooyo xuquuqaa ku rataba maase nicmadii ilaahay adag anka nicmayta daraadiye markan walaga may kumid iyahan xureynta alwalaau walaayida laanki ada hureyti ini ad walaayo ka lahaat may kumid etaha min xuquuqi lcitqi itigaga xuquuqdisya kumadeet macnaha hodhow haddii nasabkii asabadiis la waayo asabato nasab oo kale luwaay lankun hobla hala haada jari dadkii hala haada jariya casaba nagadayan walaayadaa sababtee markan walaayada xaq oo lankii walhurooy leey waa ilaahaysi mabeelay nicmo weyn maadaama addoonkanka leey usuun ilaahay mayse walaayaysi oo kala haada hataa hodhahow hoob nasab shay luwaay isu kadha hala koro yaa ilaahay baag weele subxaana wa tacaala ilaahay wajaz qofkii wal iuse kamaa tadiinu tudaan waay alwalaau walagii walaayadii liskala haaday min xuquuqi lcitigi hureynta xuquuqdiya ya kumid eta mulaazimun lahu lilcitigi macnasha meelnijeeda citiga ya laazime lanka walhuro ya an waajibe yahbutu lilmuctigi bimujaradi citigihi walaa yamliku isqaatuhu marka mal ridi kor walaayo ma fadaa ima era kortaada automaatically hoob adoonka baada hureyte walaayadina bimujaradi lcitigi ya ka sugnaadaas oo adoonka lanka oo sayidka kala haada oo hureeyay markaas saduun haddaha sheegni waayin hodhow rawaahu lbukhaari wa muslimun an caishata radi allaahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalama fa ina alwalaa'a walaayida limangaan sugnaati yari actaga walhuroy lanki walhuroy ya isku leh markan saas daraadiye walaayida may waa xuquuqulcitigi xureynta xuquuqdis ya kumid eto xureynta addoonka lahureeya ku ratabmaas wa xukmuhu xukmul irthi dhaxalkii xugun shay oo bil walaa'i layska dhaxalaaw xukmu tacsiibi ka xukmi tacsiibi casabadii dhaxal sheeya la xugun ay macnaha sidii markii adoon qofka bini aadankaa dhammada casabadiisan dhaxalaasi oo kale yaa laanki walaayada ka lahaayeen an dhaxalay casaba nagade macnaha waa sidii casabada tartiibtii asal i faracsi inshal hormaraayan casabatu nasabta iyo casabatul walaa'ida itagagan inshal hormaraasi hoob casabatu nasab la waayo waayo وحكمه حكم الإرث بالولاء حكم التعصيب عصبدي يلا هو عند عدمه عدم التعصيب وعص عند عدمه مركل واي عند عدمه ميلك ويد مركل واي عصبة النصب كي مركل واي واي عند عدمه وايو شيء عقديس وعس النصب كي مركي وعصبة التعصيب كالواي والتعصيب في الفرض فرائد واي وسبق معنى التعصيب في الفرائض تعصيب ما اللي كجيد هشين هري هن ادايني مركو ما اللي مد يا حكم شيء حكم تعصيب حكم التعصيب عند عدمه تعصيب كمركل واي عصبة النص مركل واي يعني للمعتقي mayba aan sugnaaday markaas dankibala huraayay maa lilcasabati wali casabada aan sugnaaday min annasabi nasabka heshi ahaati kal waladi walwaalidi walakhi waladkii waalidkii akhi cinda fagdihi min istixqaaq almiiraathi wa wilaayatu taswiiji wa taxamul diyati walmuaalabati biha wa nahwi dalika yani wilaayaadkii oo dhan sidii oo nasabka hayti yanagadaas hoob nasabkii liwaay markun lankan isu dhaxle wilaayadiis hataa guurka isu lahaadee macnaa may may lahaaday hooba asabatu nasab luwaay mayba meelikoyase miiraathi lanki walhahuroy muctigahaay lankiusahuroy dhahalshay isu isu lahaade haddii wilaayo oo guur lambaaha wilaayadii guurka isu isu lahaade hoob dii hambaarowsha lambaha sidii nasabkii oo kale caaqaladii isu nagdee dadkii nasabkii walmudaalabatu biha wanaxwi dalika kullu dalika may waha saasaan ku ratab maayaan walaay hurooyintaasa ku ratab maayaan rawaahu lxaakimu imaamu xaakim yaa weriyey wasaxahu isnaaduhu qaala rasuulu llahi rawa lxaakimu may weriyey wasaxaxahu isnaaduhu qaala rasuulu llahi sala alla alay salama ilaahay rasuulshii mare alwalaau walaayada luxmatun gabal waayo ka luxmati nasabi nasabkii gabal shaylatoo eh waa iskumid sida nasabka nagdaas marka laakiin tan nasabka muqadame hadii waay tan asabatul muctigaha kiigaas waluhmatu alqaraabatu naxwiha waaye kaasa lana jeeda wayantaqil ilwalaa walagiya guure an ilmuctigiya ku guure ila dukuuri dukuurtiyan guure oo min casabati casabadiisa kumid ah walaayada walaga lankii walaha horooye sayidka haay hoob luwaaye mayn guuraase walaayada naftiya walshal dhahaleey laakiinse walaayada kalahaay hoob isu dhamada sayidkii dhamada walaayadii mayn guurase laankii isu dhaxalaay wal dhaxle oo megelka eh bilaan maha galaas walaayo bilaan ma dhaxlaas waay oo higa hureenta eh megelka asabadiis oo megelka hayti iyo dhaxlaayeen sida inshal horheeyaan waay asabatulmucti wadaalika bacda mowtihi waay wa tartiibu lcasabaati casabaadka tartiibtiyo fil walaayo walaayad inka tartiib eh كترتيبهم عصبات كترتيبتي ولا طائت في الإرث دهلك إنك ترتيب هاي ولا يجوز مبنى بيع الولاء ولقي قضاو شيء مبنى ولا هبته هبديس مبنى مركا ترتيب تس عصبات المعتق هان شال هر مرايان سيدي عصبات النصب كان شال هر مرايان وعصبات النصب كم مركا كوات ماي نمبر كو هايتي أصلك إفراغ مركا أصلك الروغ أباها كو هاي أو شيء هكيهي أو شيء كلا هكيهي وإن على haddana ibnaga ibnulibnaga ibnugul waa in waa in safala haddana markaasaa yacni akh shaqiiqe akh liabe saasa hayti tanna sidii oo kaleya lanshal qaade lanshal dhahle dadkana saasahan shal hormaraayan saasahan shal hormaraayan hoob dhahal et hoob guur et hoob saalle sidaasaan shal hormaraayan waay wa tartiibu alcasabaati casabadii tartiibtiye fil walaa'i walaayada inka tartiibe كترتيبهم ترتيب العصبات عصبات كترتيبتي ولا مدة في الإرث دهل كان أنك ترتيب عصبات النصب كسدي هايتي يا إن شاء الله مران يون الأقرب كان هندو يا مركك وديا ولايد الله يدحله والأولى من العصبات المعتق مقدم على غيره عصبة المعتق مركون غير شيء يسجد له كهرمري رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول ميره بأن بيع الولاء ولقي أن لقد يرهبي macnisha maya walaa yajuusu mayma banaan baa lwalaa'i walaa hibatu hibatlwalaa'i walaga hibooyoshayna ma banaan walaayada mal hibooyi karo maana mal beeci karo lankama did dhamada addoonkii aan huraya walaayadka lahay walaayadii teya iibe hiblow ku iibe imba hiblow an hibooyi ma ere kor waay ini saasan hayna may daliilin ah xadiis weriyaa imaam bukhaari imaam muslim iska waafaqsiin an ibni cumara radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilay rasuushay may reebay an baaci lwalaa'i weligi baacishiya reebi wa an hibatiya reebi waay reeb faslun haada kan faslun kii fasale oo kii walshalbiya waay maa bacdig imaa qablig iyo shal saare ma infasal iya fi axkaami tadbiiri odoonkii lidubdhigahay axkaamtiis iyo anfasali axkaamu tadbiir tadbiir may baa la reey haddii aad odoonkan erta maalan haddii aana dhamada bacdimoodkay hura eta haddii aad erta odoonkaas magaashay may la rehe mustalax figiga mudabar yaa la rehe odoonka lidubdhiki bacdimood macnaa huroy hure hureyoshi may lighiri moodka sayidsiya lighiri wahuwa luqatan may la rehe annadru fiiriyo waa la rehe tadbiirka fi cawaaqibi lumuuri umuurta iribtiya damb in la fiiriye wa sharcanna may la rehe citqun can duburi lxayaa ini odoon la hurooyo nololo gadaalshe la ku hurooyo waayo wadakara almusanifu biqowlihi arintaas soo ishaaraha meher ee musanifka abushujaac waman qaala lanki ka goolo licabdii addoonshay idaa midtu haddii aana dhammada fa anta xurun hura eta haddii lanka isu era fa huwa mudabarun addoonkaaskii lidubdhika waay mudabar macnisha saasu addoonka musalaha figiga kaasalankaase addoonka sayidkay saas eri sayidka mootiya iyo horeyntiis iyo kashirinta wahuwa tacliiqu lmaaliki citigu cabdi calaa mowtihi sumiya bidalika liana almowta maywelay dhimashada duburu lxayaati nololo gadaalsha waay ay aakhiruhaa wanihaayatuha waman qaala waman sayid qaala ka qoolo licabdii addoon shayin ar idaa mitu haddii aan dhimado fa anta xurun fahuwa cabdigaas mudabarun kii lidubdhiki waay hogun shay may markun yactiqu hurooway bacda wafaatihi sayidkii geeridiis bacdishay min thulusihi thulusi lmaali maalkii thulusiya ku huroowe markun wal fiiriyay wasaayi limid ayaa hoolashay hoob la xisaaba haddii thuluth addoonka nagdaaw huroowe waay biduuni tacliiqin haddii laakiin thuluth nin bahaana qiibta thuluthka ka aadan ku huroowe inta kale addoon ahaadee hoob dadki warasad haayib raallanka nagan waay idaa saas waay yactiqu huroowe bacda wafaatihi sayidkii gadaashay ya huroowe mootiye gadaashay min thulusihi thulusi maali sayid sayidkii maalshay tarikidii thulusiye yaku huroowe waay bacda tajhiizihi madimu xaqu tajhiiski libii ee duyuunti libii markaas gudub ayaa la fiiriya how thuluth dhonyi huroowe how thuluthan dhomayneen ridla casabati casabada ridlaa la fiiriya warasada hoob raadadka nagdaan huroowe hoob raallanka nagdaan intir thuluthka deeraas may limid ee tabaruc waaye may weelay tabarugana oo moodlaki hiri waaye marka wasaayidii iyo limid ay waaye wasaayidii mar rawaa ibnu rawa وروى ميوري وروي ميلوري أن ابن عمر رضي الله عنه قال المدبر من, من الثلث دار قطن يوري ولم ينكر عليه أحد فصار في حكم الإجماع يا أحادي أرنتي إذا ساسا أحاتي واي ساسا كور مدبر لره ويجوز ما بنانها lahu lisayidi sayidkii may banaana an yabiica ni baaciyo hu cabdigii mudabarkaha fii xaali xayaati nololis haaliga inuusi gadada wayabdulu buree tadbiiruhu adoonkii tadbiirshayni buree waay may banaana adoonka mudabarka ah oo bacdimoodkay hura etal er sayidkii saas eri may banaana isoo nooli adoonka ka tasaruf kora iibsidi kor mudabarkii tadbiirnimadiina hogansha hoob ka tasarufo iibsido gadada meelaka buree روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما وفا ما هروي أدون له أسلي أن دبري نكو هروي نوليس جدالشي فاحتاج ما يبقى أنباه ذي مركي كبات أدون كي أنباه ذي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم نبغى يكو قاضي فقال مرهي من يشتريه مني أي أو شريه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهي رسول من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه يكو قدر واي فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من, من, من يشتريه مني مركاسا نعيم بن عبد الله لن لرها كفروي مركو ما يبقى دليل إياها هوب أن ليس أنت حياتك جرت السيد كأدون كمدبر كه كتصرف كور تدبير كنمي لك بري وسون حكم التدبير كنبري وحكم المدبر أدونك اللي دبلكي بعد موته هراء هراء التلر حقنش إيماي وها في حال حياة سيدي سيدك حالدي سيدك في حال حياة سيدي سيدك نولوليس حالدي حكم العبد القيني أدونك كامل كاي مشانقل كاي حقنش اللي مدي ما يبقى اللي مدي ها أدونك مدبر كاي حقنش sayidka maywa xayaatadiisa xaaladeedna anka xugun eh odoon ibid sheebilanta taabane qinaga may la raay masalaha figiga odoon walbalanku taaban oo maywa sidii odoonnimiiska baag ee kaamil ah yaa usoo limiday sida odoonkaas lanka tasaruf an banaanayti ya kanna in laka tasaruf an banaanto waay kanna in laka tasaruf saasa an banaanta sida odoonkaas in laka tasaruf an banaanayti an banaanayti ya kanna in laka tasaruf an banaanto waay saas waay taasna may daliilin aha lahu an yatasarafa bihi baycan wahibata wanaxwi dalika lima mara aanifan faslun hada kan faslun kioshalbiya waay fi ahkaami lkitaabati kitaabadii ahkaamtii aan fasilay kanna may waaha anwaacada odoonnimada kumid etilan huraya kumid kitaabi lere kitaabada may waaha odoonkii aad lahayti in aad hoolo ka hirti waayo hornimadiis aad erto antun hoolee hoobaada insheenta aniinad may ku tanaasuley lahaashadii anka lahaay horak huranagadaas caqdulkitaabate la hoob caqdkaas lagala adoonka hurhowe markan kitaabada axkaamti bikasri kaafi kitaaba leer fi lashhuri sida mashhuurka saas waay waqila bifatiha kataaban walsheel kalcataaqa wahiya luqatan ma'khuudatu min alkatb yalahawqaad huwa bimacna dami waljamci walliskadaral nis dumaa oo kale waay لأن فيها كتابة ما يكسونا ضم النجم إلى نجم مدل للجمعية مدك لك دار لما مدل يسكدار وشرعا إتقن معلق على مال منجم ما يوها حرنما أدان حرميس لهري مال لما ذلي بوقتين لما وقت لك مذلي لما دفت لنشل دي بقول لك مذلي واي مثلا كونا كي كي كتابة كي كتابة شنبغلنا مدة أسد ديباس شنبغلنا مدة أسد ديباس والشال قاعد معلومين لما مد أقول له فأكثر kaasaa dhehe markun itgu mucallaqin calaa maalin munajamin biwaqtayni macluumayni fa akthar kaasaa kitaabada la dhehe kitaabada marka may waaha wal kitaabatu mustaxabatun waay kitaabada shay sunne waa sharciga ilaahay adoonka ni adag ay sharciga ilaahay may dhiirigeliyey wado kasta iyo irid kasta oo bini aadamka kahorooga korya dhiirigeliya islaamka walidaalika kitaabada sunnuhu idaa sa'ala alcabdu cabdigahaa kitaabada haddii su-aal haddii adoonka warsada an isgadaday kitaabay haddii su-aal waayo idaa sa'ala alcabdu adoonkii haddii su-aaluhaa kitaabada su-aala an la kitaabay sunnuhu ajara lagu hele wa kaana adoonkana ahaaday ma'muunan ma'muuna ahaaden la aamina u ahaaday beenlow ikhaa-in ahaayn muktasiban oona kasbado koro shaqaysid koro hoolo sheeni karoon usa ahaaday waayo lan hool sheena kor hobus lan la aaminaanuse saat la erimay bay odon la ogya fata dhule ama samee way wakhaa'in eh ambonhayn waa an shaqaysid korne hoolan meelku sheena kaas oo kale an haan suun shardu waay walaa tasiho taasna may daliilin aha kitaabada lugadii ha sheegnay ilaahay ool shee daliilin eh waladiina yabtaquuna alkitaaba ilaahay meerhay waladiina duulka yabtaquuna alkitaaba kitaaba raadiyaayaan mima malakat imaanukum haana galnyaagi milkiyeegna kumade odoominkiisan la hayteen oo kitaabada siinku dalabeen fakaatibuuhum kitaabayaar ilaahi subxaana watacaala oo arrantiyeeda kala heliye idaa calimtum haddii ogaataan fiihim khayran haddii kheyrba ka ogdin markuu markii laleeyay ini ma'muun haado waan lan kasbado koro hoolo sheeno koro langmaleawn us-ey yalla kitaaboe walaa tasixu ma ansahaas kitaabada ilaa bimaalinga ka ansahaas macluumin la ogi maal macluum lay ka ansahaas majhuul ma ka ansahaas maalka antun intunga kii kitaabo in la erwaay wayakuunu muajalan haddin madal anihaad hata isime intee ku sheene maskiin waay muajal anihaa saas daraadiya ziki lasiya markii laleeyi والغارمين يعني إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم يعني وفي الرقاب مركي في فكر الرقاب كتابة عن الكويت أدون deenlikilesaytiha kitaaboyse in hurow zika in la siiyo sharciga ilaahay in haddadi nasiib muqadare min azika ayaa lagu sii marka islaamka may eed in dhiirigeliyey bini-aadanka xornimadiis walaa tasihu kitaabadii ma ansahaas hugun ahaan ilaa bimaalin haka ansahaas maalkaasoo macluumin la ogi maalka maal gohongnihaadoy kun lama kun sedi kun shilin soomaali dollar iniwa la sheega waay wayakuunu mu'ajalan haddina mayba ahaaday maalkaas maal mudilika hiri ahaadee waa ilaa ajalin macluumin muddo la ogi yeena macluum eh oo majhuulin hayn yeena la ogi waqti fulaan la eraaw shahru fulaan amba hal sana tumilan bilood kadib war liska ogi waayo aqaluhu aqalul yacni may la erhayhin aqaluhu aqalul ajali ajalka aqalshay kitaabada markii qofka la kitaabay way waa meele anka yar oo aqalshay eh oo ma'anaa la eri karo muddada la kiri karo meele anka yar aqalka eh aqal may la reeyay muddada anka yar waaye maynagadaas ehe kitaabadaas meele anka yaroo muddadii ee najmaani lama madalood waay lama lama dufcad yallin shalgaade macnaa intii oo macluumka haytay lacagta intunga insheenas hoola intunga insheenas markii la erra markuu muajal waaye ini la er waaye mathalan marka koowaad muddada koowaad ma sheenas ehe لم ديناران أفر دينار هذا لم دينار شيناس في كل نجم دينار يعني أف مثلا لم دينار أكل هدي يسك كتابوي أما لما كون أكل إيه واي واها مد كست مد فلان يا كي كت مد داس إيه لما قيب ضل إن شاء الله قاعدة قيبت كوت خلاص لوك فضاي نس يا يا شيناس اللي قيبت لما هذا نسك كلا شيناس waa lainta tartiibiya macnaha maskiin waa is hanhelo insheen muddidaas warka dadka muslimiinta in inka kaalmayaan yaa waajib eh hataa zakada walaa lansiyaa saas waay aqaluhu aqalu lajali muddada kitaabada may waa hameelanka yar aqalsha ee najimaani lama mud waay lama madalood in laka hiri waay lama madalood waay مثنى نجم وهو الوقت واي لأن العرب كانوا يؤقتون بدلوع النجم هدق مركد دلده ويطلق أيضا على المال المؤدى في كل وقت مالك وقت كسل هجوذا والك مقع ويسون وهي من جهة السيد لازمة مكتن عقد الكتابة سيدك جهدي سميك أتى لازمة أتواي وهي من جهة السيد اللازمة واي سيدك جهدي كل لازماس مركل أدونك اسمنا ذكر ومن جهة المكاتب أدونك لكتاب جهدي سنه kitaabada jaa-isatun ku banaanta falahu mayliya cabdiga fasukhaa kitaabadii fasakhowshay matashaa hilla alhilay usfadaa isku fasakhda kor waay ogoodamay kuma deetaa yacnima inshal bahaase laazimu tarafayni cagad dhinikaasi laazimku ah iyo cagad yacni way waa dhinin laazimku ah dhinina jaa-isku ah cagad oo jaa-isu tarafeyn intan inshal bahaas ogood markuu cagadka kitaabada may waa laazimu min darafin darafi sayid laazima ku ay daraful cabdin may ku iyaha jaa-isa ku ay odoonka markuu hoo fadaawna odoonnimada in roon aan kitaabama fadaa er kor isku fasakhda kor hoo fadaawna fulay kor usugs fadaa usuwaay wal al walil mukaatabi ay atasaruf walay fiima fi yadihi min almaali wali hoole intii kitaabada ka dhaha jeer usha heloona ka tasarufees usu ngedgediyo macnaa us walhaninku baxaan waay ngedgedi maal eh وهو وهي كتابة من جهة السيد سيدك جهديس لازمة ومن جهة المكاتب مكاتبك جهديسنا جائزتي كبنا واي فله ميليا أدوانك فسخوها فسخو شيء لي متى شاء أهل أله يسفضاو والمكاتب كان لكتابة ميليا التصرف كتصرف لي فيما حولك التصرف في يدي يديس سقنا قال انتس هقالي من المال ماله ويجب ما يواجبي على سيدي سيدك كرشي أن يضع ندجو عنه mukaatabka heshee min maali kitaabaat kitaabada maasha maa aniku dij yastaciinu bihi maa ka kaalmaysa alaa adaayi nujuumilkitaabaat kitaabadii lacagdee gudadooshe waluusan ka kaalmaysadaa sayidka mayluku fadeey ka waajibeeyey hoola kitaabada markii cagad yadhiyo lanka hoolagaas sheen bedela xuratika isgadoy leer kudub ini hoola haangna qaadoyba ka kaalmaysa sar wal anbalaaw yaa waajibka sayid dhiirigelinsi insii waay lama haalaban banaanta in isku rid haanga koo riday haan sheen er amba haanga kiindhibay haan sada ban faylana mayleray ku ridowga leen haan ini ka tabaano haani kalen hawaayo dhii kort markun haddii kun ishan bool hay shanga koo riday hee kun le isku sheen inus er iiti leray iite may waaha iite maalo kitaab mal deeso ini walilaka kitaabayo dhonga koo ridiin ma leraw afar wal haddii waa fikigisa sheegaw iite maalo kitaab mal deersiyaw radaka sahmo muqadare may deersiya qanimada markii la rooga may la raayha shayga oo gabro mutice naagwa maticuuhuna qur-aanka markii la gabro madila furo in mutici la sii waaye muticadana may la raay mahru mithil mal deersiyaw saasa la raay may kala la raay tacziir xad muqadare mal deersiya la raay fiqida afartun shay waaye iiti la raay markan ويجب على سيدي سيدك ميك واجبي أن يضع الدجيو عنه عن المكاتب أدونك لكتابة من مال كتابة كتابة مال شهالة هذه ما أنك الدجي يستعين وسككال ما يساو به ما على أداء نجوم الكتابة كتابة العقدية gududowshe wal us inka kaalmaysa un isku ridi waay oo markii isku kitaabay ku dib haangna koo ridaysa usan dhiiri geli waay jus min almaali almuttafaqi calayhi liyasulu calayhi aladaa qaala allahu tacaala ilaahay meeray وآتوهم سياء من مال الله إله مال شيء شكو سياء أضامنك كتابيتين الذي مالك آتاهم آتاكم إلهي سينسي إلهي ساسري ولا يعتق أضامنك مخرى مكاتبك هاي إلا بأداء جميع المال مالك دم ما أنتس كدودو شيء ما مكاتبك أضامنك لك تابوي مرنا مخرى يو إلا ولي لك هلي دم ما أنتيو هسوكو كدودو أضامن لهذا إلا شرنك أنك دم بيكو شيناو ولا يعتق مهروا مكاتبك إلا بأداء جميع المال مالك دمانتيس إنو سهجود ما سكال مهروا فاصل هذا كم فاصل كي والشلبيا واي فصل كان كان أما يبقى أنفصل يا أسونا ولين لا راو أحكام أمهات الأولاد أضان نوع أضان كوكومة وايسون أم الولدية لها أمهات الأولاد أضاميتي سريدة هايتي سيدك أنك دالي hugunshay ma eeyaan macnaa sayidki iya onogan uurowti onogaan dhali bimilki lyamiiniya ka uurowti odoomaytaas hugunshay ma tan lakakata maawna taas waay waidaa asaaba sayidu sayidki haddii asiibo macnaa wadiya jimaaco amatahu odoomaytiis fawadacat oye markan dijiido onoga dhali uurowtay dhali maa tabayana fiihi shay-un min khalqin aadamiyin wal oo waadix ah ini umus bin aadam leey ya dhali oo haaba ay noolaanay haddii la fadaw yacni saas waay wal oo bini aadam umustiis leh oo xaqiiqee dhab ele kasaw ya dhali oo lis la ogi markaas odoomayteeda ah may hugun shee may nagde hugun shee may nagdee يعني تبين فيه شيء من خلق آدم في بعض النسخ من خلق الآدم لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء ويثبت بوضعها ما ذكر كون مستولدة لسيدة وحينئذ حرم ما حرم هذا عليها أضميت كرشة ما يبقى حرم هذا يبيع عليه على السيد ما يكون حرم هذا يبيعها أضميت سنقال ورهنها نرهن كدك وهبت وهبة يوشي odoomayd haddii marba sayidka uureeyo onogan dhalle bilmilgilyamiini inka dhalle odoon waaye laakiin uma weladil eree waaye mayba ku haram ahaha inuus gada ma gada kora maana hibooyi kora maana mayl arjari rahangna mandhaka koro wajaaza lahu tasarufu fiiha bilistiqdaami walwadi laakiin ma in banaanaha tasaruf kale in banaan macnaa edeegsadi koraa yani hege ijmaacan milkulyamiin ahaan yani in galmooda koro la mucaamalooda koro laakiin wal intaas ku bahasan beeca maka ansaxaw mal rahan dhaka koro mal hibooyi koro wal milko wal tasaruf kale malka suubi koro ilaa adeegsido haddii in baahdoon may waahan bimilkilyamiin iyo anka banaantaa jimaaca kor wadii kor waay waidaa maata sayidu sayidkii haddii dhimado ataqat min ra'si maalihi ra'su maashiga ku horowaas sayidka haddii dhammada maaha markuun odoomayd uma weladada xugunshe may waha ra-sul maalka maalka usilay madishee ku horowaas hataa may ku fiiriya may dharaa thuluthul maalshee dhonta amba ma dhonta ma eraw ra-sul maalshee qabla duyuuni wal wasaaya deenti inti lan gudna wasaayada lambiina ku hor ya horowaas ra-sul maala ku horowaas wacitgul mustawladati min ra-sil maal wallahu aclam markii imaamu nawowi leeyahay minhaajka dhammaadshey وجاز له التصرف التصرف أن بنان فيها أم ولدك التصرف بالاستخدام إذا يكسو الوطي وطيو وإذا مات السيد سيد هدي دمد أعتقد رواس من رأس مالي سيد كمال شيء ماذا شيء رواس رأس مالك قبل الديون الدين يالك كهر ولا صايا قبل الوصايا وصايد كهر وصايد انت لن قدنا دين تن لن ديبن كهر يا رواس واي ميلنا ما يكفير ثلث المال ما يكفير ياو وتسمى بوضع ما ذكر بعد وضعه ما رواه الدار قطني والبيهقي وصحح وقفه على عمر وصحح وقفه على عمر رضي الله عنه أمهات الأولاد لا يبيعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا انت سنولي كاستمتاع فإذا مات فهي حرة وصحح ابن القطان رفعه حديث اني مرفوع يا داي وعند مالك في الموطا انه مر من الخطاب رضي الله عنه قال ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة ساسواي أركون حقون شيئا واسكاس وولدها ولدها من غيره بمنزلتها وولدها أم ولدك وولدها أم ولددي onogiya dhali mustawladadii onogiya dhali min hayrihi sayidka geershay hesheen ku ahaadi waay min hayrihi maylika weda sayidkii la anhayn ya onoku dhali waay min hayrihi hayri sayidi sayidkii geershay waay ya onoku dhali onogaa wedad bimanzilatiha manzilati lmustawladati mustawladada aadise yalla martaba ey waay macnaa may waxiinaydin falwaladu ladii waladatu lisayidi yactiku bimowtihi hurnimada ka rahe haddiiba sayidkii dhamada onog yeela haytay oo laakiin oo leen odoomayd hoob nakaah laka uuriyo lankal onoka ku dhal onogshay odoonga nagde hoob yee horowt onogiin horowe hurnimada ka rahe waay wa waladuha waladul amati odoomayti waladhiya mustawladidii waladhiya min gayrihi gayri sayidi sayidkii geershay hesheena ahaadi oo harta eh iyo noocii ka ahaadooba زوج أو نكاح على عليك جورس له هذه زين له هذه شهوة له هذه ولك لا ضاب بمنزلتها منزلة الأم عادي ومستولدية لمرتبة أي واي يعتق بموته سيدك دمشيديس يا أسونك هرا وسدي أن هرا وتأكل هرا ما ذكر هايا ومن أصاب إيه لانك أصيب أمة غيره وف غير شيء أضامي لي أصيب معناه جماعي واي بنكاحنا كأصيب النكاح فالولد منها مملوك لسيدها سيد الأمة أضامي سيد يلا هذا لانكي أضام للأضامي لي ملك جورس أنك دلا أنك أسدلاو يعني ما يوها هسه حيوان كأكل على حقوق ستي أوركين كدلي أكل واي لانك هذا لا لا هذا أنك شيء saas daraaddee islaamka yani in addoomay la guursado ilaa haddii daruuro jirta maahin ma banaan may waaha hob onog addoomay ad ku dhalla onog usuge aayisa rahe addoomnimada ka rahe i hornimadaba waman asaaba lanki asiibo amatan gayrihiya asiibi binikaahi ngaka asiibi falwaladu waladkii minhaa min alamati adoomaytaas heshay ahaaday mamluukun kii limilkay lisayidiha sayid ilamati adoomayda sayidka iyo milkin ay tabicun laha aaysa rahe waay adoonga nagde waa in asaaba haddii asiibo haa amada bishubhatin haddii ka asiibo shuhubo naagdisa angmalaya mboonghayn adoomaytiisa angmalaya shuhubadaas yaka uuroy nikaah ma eh danan minhu anaha amata oo zawjata xura fawaladuhu minha xurun haddii shuhubaka ka uuroy laakiin onogjiya dhalla odoongma nagda hura nagde wa calayhi mankaas may baalanka onoga ku dhali doomayta oo shuhwadaas ka uurayy may korshay ahaaday maga lugfaday qiimatu qiimatulwalad waladka qiimadiis ya lisayidi sayidil amati ya onogi qiimiis ile onogon hurooway isu saabanagdi shuhwadan lakawadi daraadiye ya onogi ka olool gali is oo naagdis angmalaa adoomay isle angmalaa waa jimaaci uurowti onoga dhali onogaas hura nagde laakiin onoga hurooway qiimadiis ya sayidkii aada lahaa ya an gudee waay ya an gudee ilaan sayidka sayidka addoon ahaada lahay wa in malaka alamata addoomayti haddii isu milkiyo almuallaqat almutallaqata oo la furay bacda dalika lam tasir ummi waladin lahu bilwadi fi nikaaxi haddii addoomayti markaa oo usa nikaaha ka guursadi onoku ka dhali kudub haddii usa milkishay hanagad addoomayti iibley hakanagad wali hakanagad oma dhaxlii si nagatiib uurkii hore oo nikaahaga naga kuku dhalaay sababtee uma weladamaka nagadaas use oo milkishayka jarta ini uuriyola fademadaas dhalla markaasaa uma welada nagadaas waay wa in malaka alamata addoomayta haddii milkiyo almuallaqata oo la furay bacda dalika markaas kadub bacda wadi laha binikaahi wa suuratuha anahu tazawaja mamluukatan yo oo laleeya guursadii wawadiya wadi fa atad bihi biwaladi uma allaqaha furi uma malakaha min sayidiha markii furi kudubya sayidki ilaahi ku gadaday bishiraayin oo hibatin onaxwiyaha milkishaaka galli onogii horay ani horay onog unku dhalay musdowladua umaweladu maya managadaas mayeelay taas bimilkil yamiini onogi malkuka dhalnee nikaaha laguka dhali lam tasir ma ahaada soo uma waladin lahu lihada rajuli man ahaadaas bilwadi wadii sabtiis manka ahaadaas fi nikaaxi nikaahaki isika wadi wasaarat uma waladinga nagadaase له لشخص يأنغ داس بالوطي بالشبهة كوطي على أحد القولين والله أعلم إيه لكن هدي مركي كوات شهوبك أوري شهوبة يدا كدب سفورة إيه ما يلها ملكي إيه النجاس ومولدك نغداس شهوبة وضش حسابتي على أحد القولين في المذهبي مذهب الشافعي أحد القولين لكن مرجوح ما يوها سدا أرجح جاء الراجح جاء مذهبك لا تصير أم ولد مربح دي ملك اليمين أنوغ أنك كوينه nikaaha ka kooy mashuhuba ka kooy markaas ku bacdikii onogaas dhali milkishay haddii nagata onogii usiga haay horay unku dhali sababtiis uma welada mustawladama ka nagadaas waay maa lam yadaawat allahu minhu bacda milkilah haddiiba madiisu milkii kudib intiisu wadiyayba onogus oo milkishay atan dhalana onogii hor sababtiis oo nikaaha ka dhaladi uma weladama ka nagadaas macnaga saas waay wa in malaka alamata odoomayd haddii milkii almutallaqata furay la furay bacda dalika madiisu furi kuduba milkii lam tasir ma ahaadaasoo uma waladin uma waladin lahu lilmualliqi min ahaadaas bilwadi wadigii sababtiis minka ahaadaas fi nikaahi nikaahi usika wadiyay wasaarad ahaadaase uma waladin um waladin lahu lilmualliqi in ahaadaas waay lahu lilwaadi kii oo wadiyaan ahaadaas bilwadi bisabilwadi wadigii sababtiis bishubhati hadiiska wadi nikaahanka wadin unugia horoo meyluna hiraan calaa axadi lqowleyn lama qool koosho oo madhabka shaafiide laakiin qoolkaas qool daciif ee waaye sida raajaxge managadaa waaye wallaahu ilaahay aclamu og bisawaabi sida sawaabka ee sida sawaabka ilaahay kase intigeekamayninka dhammaaday insha allahu tacaala kitaabka uu shuja ahay yaa antininka dhammaad wallahu subxaana wa tacaala aclam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته